cillad kastoo kale wuxuu leeyahy waa wax lagu ijmaacsan yahay dee markaa haddii balan qiyaaskeedu waa haddii aynu soo marnay xuduudda qiyaas way gelayaan tii aynu soo marnay khilaafkeeda aan soo ogaanay casharkii jamaankii shalay maakii ka sii horeeyey bal haddii arrintu taa tahay oon nidhaahno qiyaaskaasaa meeshii gelaya xuduuddii in ciladani waa cilo lagu ijmaacsan yaho qiyaaskaasi qiyaas jalibu noqonaya buu leeyahy wa nuqsaani xaddi lcabdi birabqi ay waka ijmaacihim de ijmaacoodii ay kuba ijmaaceen weeye calaa nuqsaani xadilcabdi addoonka xaddiisu inay tahay mid ka nuqsaansan kii xorta ahaa xaddiisa maxay ugaba nuqsaansantahay waa liriqih maa wax kale basharnimo iyo ibnu aadamnimo way wadaagsadeene mukalafnimona xaggaa way ku siman yihiine waa addoonnimadiisan daraaddeed baa keenaysa in dee xaddi ay kaba nuqsaanto xaddiisu xaddii xorta markaa taas oo kale iyadana waa wax lagu ijmacsan yahay buu leeyahy markaa suurooyinkii bal maalan taa keenayey ee loogu baahday sida dee markaa waxa weeyaan zaaniyada waaba ama dee tii iyadoo addoon tahayd amadii xaddeeda naskii baa kuba yimi ee sida addoonkii oo kale oo iyaduna halkan baab qiyaasha in la haleeshiiyo dee waxana addoonnimaa keentay isna addoonnimadii waa kula siman yahay labadan ay ku kala duwan yihiin oo midna labiyo midna dhadig yahayna halkan waa wasfi dardioo faariq ma keenayo farqi ma keenayo oo isagu wax ay markaa kala saarayo maaha taasoo kale iyaduna qiyaas jari uu noqonaya qiyaaskii iyaga jaanibka laysaga qiyaas qaadanayo fahada haddaba wuxuu leeyaha darbu nooc weeye intiiba isku soo darkaa jarigii min alqiyaasi qiyaas kaba mid ah oo laa yaxtamilu aan ixtimaalayn ilaa macnan waaxidan macno keliya mooye marka fa yunqabu bihi waa lagu burinayaa qiyaaskan xukmulxaakimi ninkii xaakimkaa xukumkiisa sida qaadigii idaa khalafahu qiyaaska caynkaasa hadduu khilaafo kamaa yunqabu sida loo burinayo xukumkii xaakimka idaa khaalafa nasa walijmaaca nasiya ijmac hadduu khilaafo oo xaakimkii hadduu dee wax xukumo qaadigii wax xukumo mujtahidna uu yahay masaladna ijtihaadi tahay ijtihaad laguma buriyo oo waabatan qaacide fiqiyaa jirta oo kutubtan qawaacidda inooguma sugan alfiqhiya laa yunqabu lijtihaadu bilijtihaad ijtihaadka ijtihaad laguma buriyo ninkii qaadiga ahaa ama mujtahidka haddii wax dee gaadho waxaan kale ka kala gaadhay ku khilaafsadna ijtihaadun ay tahay ijtihaad ijtihaad laguma buriyo salaadii aada u tukatay jiho jihooyinka kaba mida intaad ijtihaaday haddii marka dambe tii kale kuu timaado ijtihaadkaaga isbedelo ijtihaadkii dambead ku camalfalayo jihadii kale iskula ad noqotay qibladii baad u tukan laakiin tii hore lama soo celinayo ijtihaad ijtihaad laguma buriyo laakiin maxay tahay hadduu xukumkii qaadiga uu khilaafo nas nas buu khilaafay ama ijmaac buu khilaafay taas wuxuu taa ku xukumay waa la burinaya daba wuxuu leeyahay maxaa la mid ah qiyaaskan jeligee daahirka ah hadduu dee isagii khilaafo oo xukunkiisu qiyaaskaa jeligii wuxuu keenayay uu ka duwan yahay noocanna uu yahay macno kaas mooye macno kale aan ixtimaal ahayn iyada markaa qiyaaskiisii waame xukunkiisa waa la burinayaayo ee naskii iyo ijmaaciibuu qiyaaskan aan macnaha mooye macno kale aan ixtimaalayn ama qiyaaskaa dee qiyaaskan cidlo qaybihiisa jeligii ay la mid noqonayaan oo waxa weeyaan waa sida naskii oo kale bal taasi wuxuu ah qiyaaskii jeliga ahaa waana qiyaaskii cilaan weli ku jirna wa ama alkhafiyu qiyaaskan noocan uu inoogu qeybiyey qiyaaskii qiyaasu cilo waa kii yidhi wahada darbu min alqiyaasi yanqasimu qismayni macnaa ilaa qismayni jeligii waan soo aragnay ka khafigii fa huwa isagu maa kii weeye kaana ahaaday muxtamilan mid ixtimaalaya muxuu ixtimaalaya waa ciliyo inuu ciladii xukumkani ay tan tahay laakiin ixtimaal marjuuxa ayaa meeshii ama waxa weeya dee ixtimaal daahira weeye maxaa kaluu ixtimaalayaa ligayri alciliya inaanu waxaniba cilada ahayne ciladu wax kala noqoto ixtimaalan marjuuxa bay laakiin taas jaanibka kalena ixtimaalkiisu noqon wahuwa kaasna maa kii weeye habata sugnaaday waa macnaa ciliyadiisu ay sugnaatay weeye isagiiba biariiqi ariiq muxtamilin ixtimaal uu kuga sugan yahay sharaxa wuxuu ka cabiray huwa kullu qiyaasin curifat cilatuhu bidariiqin yujtahaadu fiih taa hore ciladu mansuusay ahayd ciladii waa la cadeeyeyba ama waxaa lafdigii lagaba fahmaya ayay ahaydeen macnahaas inay noqoto mooye wax kale aan ixtimaalayn kan waa cilanimadani ku sugnaanaysaa waa istinbaad ijtihaad bay kuba sugnaanaysaa oo bal maalan wixii ijtihaadkaa lagu soo saaro xuruqdiina way inoo dambaysaa ama aan ciladaa mustanbadada ah ee daahirkii waa inay ciladii xukunkan tahay laakiin maxaa jira ixtimaal kaloo inaanay ciladanu tan ahayne wax kaleba ay noqoto ayaaba dhacaysa marka nooca caynkaasa isaga waxaa la odhanayaa waa qeybtii khafiga ahayd weeye qiyaaskaa khafiga bal amhiladan arki doonaayo uma huwa anwaacun isagu qaybuu noqdaa anwaacdaasoo bacduha barhkeed adharu uu ka daahirsan yahay ka muuqasho badan yahay min bacdin barhka kale fa adharuhaa ta ugu muuqasho badani waxa weeye anwaacda maa dalla calayhi daahirun lafdi daahira ama nasa daahir ah wixii ina tusayo daahirka horeynu u soo maray iyo lafdiga nas iyo marka dalaalaadka alfaada la eegayayo daahirka waxaynu ku soo aragnay waa wixii dee ballantilan laba macnuu leeyahay labada macno mid waa dee kan lafdiga markaa hore aan ugaba fahmayno midna waa dee macno kale oo uu ixtimaalayo kii mu-awalka la odhanayo haddii lagu xambaarayo ay tahay in qariino ama daliil loo helo haddaba wuxuu leeyahay bal nas daahira oo meesha sariix ku ahayn ayaan ka qaadanaynaa inuu waxani xukumkan ama de asalkan inoogu sugan ciladiisu ay tan tahay macnaa lafdigaa daahirka naskaa daahirka aan sariixa ahayn ayaan ka qaadanaynaa laakiin kol hadduu dee daahir yahay ixtimaal kalena waa jira inay ciladu aanay tanba ahayne wax kale ay tahay na waa imanaya oo waa ixtimaalkii hayr alciliya u ixtimaalayeen muxuu misaalkii kaa dhigay milu ducmi fi riba ducmigu waa bimacna almadcuum weeyaanoo waa dacaamnimo ama cuntanimo marka la eego xagga ribada dee maaha ribadu qaybaheed oo dhan taas maaha ee waa umuurihii lixda ahaa ee axaadiistii ay nooguba timee riba alfadli ay kaba imanaysay markaan ka saarno ee dahabkii iyo fidadii aan ka saarno umuurihii kale bidixduna kollay dee tana iskaba raacsanayda bal aan eegno un timirtii iyo shaciirkii iyo burkii kuba yimi xadiidka kuba yimi aan eegno waxa weeye horta guud ahaan dee daahiriyo wixii aan ahayni inay meeshan xukumkani uu xukum mucallala yahay way isku raacsan yihiinoo xukumku aanu intan ku koobnayn naska uu kuga yimi daahiriya iyadu lixdaa waxaan ahayn riba ma gashay leeyihiin oo iyagu dee marka hore qiyaaska meesha ka saarayaan haddaba bal haddaan soo qaadano uun qamadidii iyo heedii iyo timirtii oonaan kaba soo qaadano xadiidka waxaa kuga sugnaa uun qamadi qamadi laguma iibin karo in markaa la kala qaato oo la isleekaysiiyo mooye heedna heed laguma iibin karo inuu yahay milan bimilin yadan biyad la kala qaato wixiina la isleekaysiiyo timirtuna saasaa timi haddii laakiin timiriga heed laysku iibinayo iyada milan bimilin munbaa meesha ka baxaysa ee waa kii ahaa hadday asna faida اkhtalafat hadi اlasnaafu fabiicuu kayfa shirtum ida kaana yadan biyad haddii la kala qaato meeshii iyadoo waxa laysu isugu harsayiin aan lagu kala tegin bal taas bay ahayd haddaba haddii aan dee sida daahiriyo nidhaahno waxaan xukunkan leh ribadan ay ka imanayso xaaraamta noqonayo haddaan la isleekeelisinoo la kala qaadani waa intanun maalan aynaan odhan oo iyagu haddii la yidhaha dee khalaas hadal kale ma jiro qiyaas beesha soo galayna ma jiro xukunku intaasu ku kooban yahay wixii kalena dadka way u bannaantay siday doonaan inay isticmaalaan bay noqon bal taa aynaan odhan oo dee qowlka sawaabka ana weeyaane jumhuurulculamaa dariiqoodiina aan marno xukunkani intan kuma koobna marka maxaan u baahannahay ciladii maxaa keenay in laba qabadi hadday doonto kala fiican ama waxa weeyaan dee timir kala fiican ama heed kala fiican in la yidhaaho inay isleekaysiinaysaanun mooyaane waxa weeye si kale kuma kala iibsan kartaan oo weliba la kala qaato maxaa cilanimadan xukunkan keentay ay tahay lafdiga kuma sugnaina waayo kuwii ay ciladu inoogu sugnayd min ajli daafati kay laa yakuuna duulata bayna alaqniyaai minkum iyo wixii ciladii la cadeeye naskuu kuga yimi ama ijmac kuga yimi taa horeynu soo maray halkan cilla inoogu sugani ma jirta xukunkaas baan haynaa culimmadu way ijtihaadeen kollay duruqdoodii dee ijtihaadkay kuba ijtihaadeen marka ijtihaadkoodna hadduu mid keliya noqday wax isku raacaan qaybta hore inoo geli laydo oo wuxuu noqon lahaa darbun min alqiyaasi laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan oo ama dee kaa uu lahaa ma sunbida min alcilali waajmaca almuslimuuna calayhi qiyaas yadiyuu noo noqon lahaa laakiin tan iskumay raacine barhkood markay ijtihaadeen waxay u arkeen inuu waxan waa cunto cuntonimo inuu yahay oo cuntadii in xukunkan ay leedaho waxaan laysugu diiday waa tacaamnimo ama madcumiy waa ducmigii ayaa keenay bar kale waa waxaan ixtimaalka keenay ee uu leeyahay ciladii mid bay baahir ku tahay laakiin wax kale ixtimaalaysa inaanay ciladu ta'ba ahayn saasuu qiyaas kafiya u yahay bar kale markay arrintii eegeen waxay arkeen waxyaalahan wax la wada quuto inuu yahay oo weliba kaydna gala markaa quudkii mudakharka ahaa ayay kaba dhigeen kuwo kale intan dee iyaga marka wakhtigoodii la eego waxyaalahan miisaan umay isticmaali jirine kayl bay u isticmaali jireen galaanki iyo kombadii iyo dee saacii iyo midkii iyo wixii waa wax makiila ayay yidhaaheen ciladii makiil bay kaba dhigeen mar marka maxaa waxaa taa keenay ciladan baan mansuuso ahayn waana cilada mustanbadada ah waayo cila iminka xadiidka lamay soconin sheekha markaa bal muxuu yihi taasi waa yar suurayn uune culimada qaarkood baa waxay ka dhigeen ciladii adducmu bay ka dhigeen macnaa waxni waa madcuum waa cunto marka maxaa qiyaasi keenaya kol hadday ciladu cuntonimo tahay wax kastoo cunto ah xukunkan buu yeelanaya beriiskii baa yeelan hadhuurhkii baa yeelan wixii kale ee la cunayay oo dhami xukunkan bay yeelan laakiin wixii aan cunto ahayn baa meeshii kala baxaya kuwa iyagu yihi waa cunto maxay ka ogaadeen halkee daahirka uu yahay ina tustay inay cuntadu ay ama dacaamnimo ama waxan inuu madcuum yahay ciladii ay tahay waa kan inoo sheegaya waa daahir buu leeyina fa inahu culima inuu waxani ducmiga yahay ciladu waxa laga ogaaday min nahyi sala allahu calayhi wasalam can bayci dacaami bidacaami in dacaam dacaam lagu iibiyo uu nahiyey ilaa milan bimilin wax isleeg inuu yahay mooyeen xadiidu saxiixa muslim ku sugan ayaa bal yimi oo wuxuu ku yimi lafdigan aلطacaamu bالطacaami mila bimilin oo ujeedadu waxaa lagu iibinayaa cuntada haddii cunto lagu iibinayo iyagoo isleeg ayaa yimi marka wuxuu leeyahay fainahu xadiidkan ama rasuulkuba callaqa waa xiday wuu ku dee natiiju ugaba dhigo wuxuu ku tacliiqiyaa nahya nahyigii cala الطucmi ina waa kan bayc الطacaam bاطacaam ama aلطacaamu bاطacaam kaba cabiray fadaahiru markaas hadalkay nooga muuqanaysaa ama naskay noogaba muuqanaysaa lafdigan dacaam kol haddii la sheegay annahu ducmigu cilatun cilo inuu yahay weeye taas baa daahir uu leeyahy manaa sababtuna waa maxay kollay daabid guud ay la yimaadaana waa jiraaye lafdigan addacaam wuxuu leeyahay waa lafdi mushtaqa oo waa kan dee ficilkii lehee waxyaalihii kale ay kaba imanayaanoo maaha ismi jaamida maahoo sidaa ku engeganoon wax kala lahayn dacaam oo kale madcuum oo kale waa kan dee dacimo iyo dee waxa weya istadcamo iyo tadacamo iyo waxyaalaha o dhanbe ay kaba wada yimaadaano lafdigani waa lafdi mushtaqa waxaana jirta culimmadu dee si ay dhaahaan kol haddii imika xukun meel uu ka ratibmo waxaan uu ka ratibmayna ismi mushtaqa ay tahay waxay markaa taasi inoo tilmaamaysaa ina tusaysaa ciliyo wixii marka hore ishtiqaaqiisu ahaa inuu ciladii xukunka yahay oo kol haddii lafdigii layidhi aلطacaamu biالطacaami la yidhi xukunkan ah dee firaa ka imanaysa haddaan laisleekaysiinna meesha ay kaba dhalatay taasi waxay ina tusaysaa waa imika waa ismi mushtaqe eh wixii ishtiqaaqiisu ahaa lafdigan dacaam waa ducminimadii waa cuntonimadii inuu ma'khadka ciladu uu yahay taas bay tilmaamaysaa markaa waa dee kolley waa masrak masaaligta ay cilada ku soo saaraan kaba midakaasi haddii wasfi ama waxaa mushtaqa ah xukum uu kaba ratibmo taasi waxay tilmaamaysa ina tusaysaa wixii ishtiqaaqu ahaana maqdkii ishtiqaaqu inuu ciladii xukumkan yahay ciladii xukumkan keentay uu yahay taas baa weye haddaba laakiin sheekhu muxuu leeyahay muu odhan waxa sariixa muu odhan nas waxaa muu odhan daahir buu kaba cabiray sababtuna waa maxay siduu marka dambaba inoo sheegi doono ee waxaa suurtagala ciladuba inaanay dacaamnimada ahayn ee lafdigan addacaam waxaa jirtay waktigaa hore curfigii reer xijaaz haddaan eegno markay addacaam yidhaahaan qamadiday ula jeedeen in aan loogama jeedin damci ishtiqaaqa iyo cuntadnimo eh waxaa loo jeedaa uu yahay alطacaamu biاطacaami waa alburu bilburi macnuba uu taa yahay qamadi marka qamadi lagu iibinayo inuu taasba macnuu yahay sababta curfigoodii ayaaba kal ahaa inay markay طacaam idlaaqaan qamxiga ay ku idlaaqi jireen de haddii taa markaa la yidhaaho wasfinimadiiyo umuurihii uu kaba baxay waa shay markaa uu ka baxaya waa in cillo kale la doondoono oo bal markaa intuu taa loo jeedo cilladuba ay tahay waxan inuu makiiliyey siay qolo yidhaahaan taasi waa suurtagalime waa ijtihaad kaloo taasa inuu waxa cilladu ay tahay waxan inuu yahay quudka mudakharka ah inuu yahay ayaa suurtagala bal markaa macnaha kalena waa ixtimaalayaayo macnahan uun naskuma aha oo lama odhanayo sida tii hore laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan lama odhanayo ixtimaalkii kala meesha iman in dacaamkiiba looga jeedo shaygan gaarka ah ayaa iman oo bal maalan imanaya oo ciladna ay wax kala noqoto makiilnimo ay noqoto la yidhaho wax kastoo la miisay ciidba haddii la miiso iyaduna waxaa ka imanaysa markaa ribo la yidhaaho de waa la yidhi ba markaa taas oo kale ama wax kastoo qudma mudakara bal maalan taas un lama yidhaaho taasi iyadu waa mid alfa daahir annahu cilla taasi uga jeedaa wakamaa ruwiya kolle cibaaraadkiisii weeye kolkol xadiidkoo sugan weliba kala cabiraya isagiiyo fuqaa kale hor aan taa uga soo hadalleen ana bariirata bariira uctiqat waa la xoreeyey fakaana zawjuha wakaana kolley fade wakaana zawjuha ninkeedna wuxuu ahaa ma haddee markii la xoreeyey dabadeed wax ka ratibmay waa wax ka horeeye wakaana zawjuha fadu haddii ay xataa jirtana macnaawow une ama macnaheedii halkan ma lahayn zawjkeedna wuxuu ahaa cabdan addoon buu ahaa fakhayarahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa dooransiiyey meeshii maxaa yaala waa haweeneydii bariiro la odhanayay caaishana u shaqaynaysay oo kollay sida xadiidka xag hooseba inoo dhiganayo caaisha uu inooga soo noqonayo saddex sunnaa ku sugnaaday ujeedadu waa saddex xukun oo muhim ah oo waaweyn sunnuu maaha inay ma yuqaabilu lwaajib isticmaalka loo isticmaalay waa waqtigaa hore dabadeed fuqahada isticmaalay ee waqtigaa hore caaisha ka warramaysa iyo iyaga cibaaradoodiiyo curfigoodii sunno waajib qaabile looma isticmaalayna waa saddex xukun oo muhima ayaa arinteeda kuba sugnaado dee axkaam waaweyn inoo noqday saddexdii maxaa midi kaba mid ah tan hore waa la qabay addoonna way ahayd waa la xoreeyo dee caasho ayaa xoraysay oo mukaataba dariiqeed ku xoraysay markaa qobadii kale kaba iibsatay xoraysay oo markaa haddaba markii ay xorowday ninkeedii ayaa meeshii jooga isaguna addoon buu ahaa way jiraan riwaayaad maye xor buu ahaa laakiin qowlka sawaabka ama raajixa intaba axaadiida way dee inooga helayeen riwaad kala duwan oo addoon buu ahaa iyo xor buu ahaaye addoon buu ahaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu dooransiiyey ama iyadii la dooransiiyey inay guurkoodii hore ee ninkan muqiif la odhanayay qabay dee uu kuba qabay ay iska sii haysato ninkii la joogto iyo maanta waa tan xaaladeedu way isbedeshay ee xor bay noqotaye ay bal maalan markaas ay iyadu iska fasakhdo oo nafteediisa ay kuba doorataan la dooransiiyey iyadu waxay dooratay nafteediiyo adugu dee ninkii siibay ku kala socdeen xadiidka taasafima umuuraha kale ee iyada saddexda arrimood ee kalena labadaba xadiidka idnuu ku sugan yihin eegta aniga waqtigaygaa yar lacayoon haysan si aan u gaadha hal meeshan ku joojin lahayo marka maxaa meesha taalla xadiidka waxay nooguba sugan intay iyadii xorowday in la dooransiiyey takhyiir waa bayna alistidaamati fii nikaaxiha alwal iyo wafaski ayaa la dooransiiyey ninkeediina lafdiga maxaa inoola socda addoon buu ahaa marka lafdiga daahirkiisu muxuu yahay dee kol hadday xor noqotay oo ay taxda cabdina markii hore ku sugnayd oo dee imika wadcigeediiba isbedelo iyadu waa xor ninkiina waa addoon oo kale addoonnimadiisan daraaddeed uu addoon yahay iyadii dee aynay la sinayn jaanibka inay takhyirkani ka dhashay oo ninkeediiba addoonna daraaddeed takhyirku ugaba dhashay taas baa daahira daahirnimo wuxuu leeyahay ixtimaal kalaba iman kara oo ixtimaal kalaba iman karaoo inagoon markaas eega marka taa hadda waxaa kaba imanaya dee hadday iyadoo addoon ahayd marka hore ninka qabay uu nin xora uu ahaa iyaduna ay addoonun ahayd hadday iyadu xorowdo markaa takhyiir ma jiro takhyiirku waa suuradanu ku kooban yahay ninkiiba addoona haddii ciladii laakiin ixtimaal kalaa jiro oo ah iyada nafteeda iyadoo la eegay inay nafteeda siay barkood kala cabireen nafteeda inay milkido markii hore dee aan dee iyada wax kale ahaa ama cid kale ay kuga tasarufaysay inay taasi keento markaa aan la odhanba ninka addoonnimadiisa waxaan keenaysa si uu doona haba noqda takhiir kolagii wadcigeedu isbedelay la siiyo taasna waa macno ixtimaala laakiin xadiidka markaynu eegno waxa daahirka uu yahay waayo nas kuma aha sariix kuma aha ee cibaaraadkaynu ciliyada kaga qaadan lahayd la socodkan un mooyaane taasnaba jirigeeda hadalkan dee aysan usoo wada socdo un mooye marka waa in addoonnimadiisii ay keentay takhyiirkan keentay oo fadaahiru anahu khayara rasuulka ilaahi uu dooransiiyey bicubuudiyati zawji waa ninka addoonnimadiisa uu dooransiiyey bal taasna waxa weeyaan ujeeddadu haddii ciladan aan la soo baxnay in xukunkii cilada ugaba dhignay asalka kuba sugnaa ay tahay macnaha daahirkee ixtimaal aanay cillo inaanay ahayn ciladu wax kale ay tahay ixtimaarkeed jiro marjuux haba ahaadee iyada waa nooca khafiga ah weeye waa nooc khafiyu noqonayaayo dee ijtihaadkaa waa lagugu khilaafi karaa nin kale ijtihaad kala qaadan karaa wayalihii waxaa kana soo raacaya buu leeya eeg waa kii khafigaaba isna kala waaweyn oo kala muuqmuuqdee ma waxa weya waxaa soo raacaya iyada taasna oo kan iyada kusoo xiga maa curufa wixii lagu ogaaday bilistinbaadi istinbaad horta waa lala soo baxo lafdiga nasku kumuu iman waa cilo mustanbadaa ijtihaad lagu helay duruqdii masaalik alcilana horena waxba naga soo aragnay ama waynoo dambeeyaanba wadalla calayhi oo dee waxaan uga jeedaa hore dee kutubtii hore malaha waxoogaa yar laakiin bal way noo dambaysa masaalik alcila wadalla calayhi uu tilmaamayo ina tusayana atta'hiiru ta'hiirka raadaynta ujeeddadu waa xagga salbiga iyo wujuudka oo waxaan markaynu aragnaynu la soo baxnay wasfiga ah aynu naskii kala soo baxnay xukunkana ciladiisii aan ka dhignay taiirkiibaa ina tilmaamayo marka uu wasfigaasi joogana xukunkiibaa jooga wasfigu meesha markuu ka baxana xukunkii uu ka baxayaa lafdigina hadda lafdi mansuusa maahayn ciliyadii la cadeeyey laakiin taiirkiibaa ina tusayo taiirka wuxuuga wadaa asalbu walwujuud oo ujeedadu wasfigan aan nidhi waa ciladii markan dee awsaaftii shaygan rogrognayn so la soo baxnayn nidhi kan baa ciladii xukunka keentay ah taiirkiibaa ina tusayo marka wasfigaasi jirana xukunkii waa jira markuu meesha ka baxana xukunkii waa baxaya wax isbedelayana isagun baaba jira wax kaloo isbedelayo meeshii ku imanaya ma jiro kaasna waa noocan labaad ee kaa kusoo xigaan wadalika ka shidati lmudribati fi lkhamri waa shidadan raab waa mudrib waa darabkii de waa istikfaafu lfarax iyo waatii ahayd oo darabku macnuhu waxa weyaan waa caqligii ruuxa doorinaye dee xaaladan aan sakhraanka ka aragno keenaye ku xambaarayaba ama keenayay shidadaa fi lkhamriba weeye wuxuu leeyahay istinbaad baa lagula soo baxo ujeeddadu ee aayaddii qur-aanka ahayd iyo wixii nusuusee ku yimi khamradii ka dheeraada haw dhowaaninna bay ahayd dee waxyaalihii ka dhalanayey ee laynooga xarimay taasi ciladii may ahayne waa balwejkii xikmada xaaraamnimad kan keentay bay ahayd kuwan qur-aanka inooguma sugnaa baltaaba weeyaan haddaba markaan khamradii eegno xaaraam ah ciladii dee wasfigii muxuu yahay keenay xaaraamnimadka kolleyba waana wasfi daahira kaasi wuxuu sheekhu markaa muxuu yihi fainahu lama wujida markii la helay ataxriimu biwujuudiha waa shidadaa mudribadaa wujuudkeeda taxriimkii lagu helay wazaala uu zuulay taxriimkii bizawaaliha shidadaa mudribadii markay meesha ka baxday uu zuulay dalla arinkaasi taiirkaa salbigiiyo wujuudku wuxuuna tusayaa calaa annahaa shidadan mudribadii hiyo alcilatu inay tahay waana waxa qiyaaska inoo keenayo wax kastoo dee caqligii doorinayo shidadaa mudribada aan kaba hellayna khamradii baan haleeshinaynaa ina intaasaan ugu baahanay qiyaas ahaan cilada si aan u helno haddii kale naskii baan ku ekaan lahayn oo muxuu tan uga jeedaa kolli hadalkaygii horena waan yar raaciya baan filayaaye bal maalan markaan khabradan eegno inta hore aanay shidadaa mudribadii kuba sugnayn bal cinabba haddaan ku koobno waa siay culimmada qaar ku koobeen khamro marka la ydhaha casiir alcinabun aan ku koobno waxa kale wax qiyaasun ku imanaya aan kaba dhigno haddaan bal dariiqaa marno casiirka cinabku inta aanu shidadaa yeelan sharaab xalaaluu ahaa shidadiibaa ku timi xaraam buu noqday wax isbedelay oo soo kordhay oon ahayn shidadaasna ma hayno haddii haddana muddo intuu yaalo ama si uun shiddadii ay meeshii ka baxdo khal isu rogo xalaal buu haddana noqonayaa waxa meeshii bedelmay muxuu ahaa waa shiddadii unbaa meeshii ka baxday marka waxaan aragnaa shiddadaasi markii hore inay jirina xalaal buu ahaa markay timi xaaraan buu noqday markay meeshii ka baxday suushee khol uu isu bedelayna xalaal buu noqday iyadiibaa dee ta'hiir kale iyadiibaa zawaalkeeda iyo wujuudkeedu ay ta'hiirkii xukunka leeyihin markaa maxaa inoo soo baxaya cilladu waa iyada maaha magaca khabranimo wax ka damb magac kasta ha lagu yeesho markaa waxa waaye uma baahnin magacii waa khamradu waa casiir alcinab iyo waxyaalahaase markaa shiddadii kale haddaan haysano wax kastoo caqli bdoorinaya xukunkaas xaarannimad kuu leeyahay tasmiyada waxbay nagama gelin bal taasaa meeshii noo soo baxaysa waayo wixii isbedbedelayay waa iyadii uun xukunkiina waa kan iyadii isla bedelaya ee kolba si noqonaya markaa taasna waa nooc kaloo cilladan وهذا ضرب من القياس buu ilhay darbigan waa israaci saddexdan arimoodba ilaa halkii hore uu ducmigii inooga soo qaaday iyo bariiro arinteediiyo kan saddexaad noocan qiyaaskii muxtamilun ixtimaal baa ku sugan ho maaha kii hore macno labaad aan ixtimaalayn ixtimaal baa kuga suganoo lannahu yaxtamilu wuxuu ixtimaalayaa kolley yuxtamaluna waa la odhan karaa waayo labadaba luqada way nooguba sugantahe laakiin taa hore maamil iskaga socda waxa haddii la dhaha yaxtamil amru an yakuuna kadana macnaa jaaza kada wey wuxuu ku banaan waxa suurtagala wuxuu ixtimaalaya waxa ka iman kara weeye taa lannahu yaxtamilu an yakuuna acaamu oo meeshan waxa suurtagalaba ama yuxtamalu waa isla mid imika halkan an yakuuna acaamu acaamku inuu yahayba araada bihi mid loola jeeday ama uu ula jeeday alxindata rasuulka ilaahay oo waa taa aan idhi acaamka xindaday u yaqaaneen in markan uu lahaa rasuulka ilaahayba ee aacaamu biacaami waa milan bimilin uu lahaa acaam inuu macno uu ahaa alqamxu bilqamxi inuu intaa ama alxindatu bilxinda in kaasunba ay hayde lafdigan acaamnimo ee mushtaqa aan marka horeba loo jeedin oo markaa ciladuna ay noqoto wax kale laba yidhaaho waa makiinnimo waa makiinnimo waaba maalan dikhaarkan iyo qutnimo faqad wayaxtamilu waxa kaloo ixtimaali eeg lafdigu laakiin de macnihii baa daahira lafdiga inagoo raacne an yakuuna inuu yahay araada bihi markan uu baycu acaami biacaam nahyigu uu kuga yimi inuu ula jeeday maa yutadacamu macnaa maa yutadacamu bihi waxaan la quuto oo waxa weeye yutadacamu bihi waa waxaan la quudanayo la cunayo cuntaaan loo cunayo walaakiin oo in kaasta loo jeeda nafteeda xataa haddii la yidhaha dacaam baa looga jeedayna iyada nafteedu sariix maha buu leeyo walaakin xarama fiihi uu xarimay atafaadula in la kala badiyo limacnan gayri dacmi macno aan dacaamnimada ahayn oo ama makiilnimoa siay barkood yidhaaheen taasna waa ixtimaal iyaduweyne waa ijtihaad kale culimada qaar ay leeyihin oo aimadan madaahibu xataa ay ku kala tagsan yihin bal waa in ujeeddadu qiyaaskani inaanu sariix ahayn nas aanu ahayn mid macno keliya uu mooye wax kale aan ixtimaalayna macno kale uu ixtimaalayo wakadalika xadiidu bariirata yaxtamilu waxaa ixtimaalaya uu ixtimaalayaa annahu rasuulka ilaahay ahbata laha inuu u sugay alkhiyaara doorashadan ay nikaaxii deeda ay fasakhi karto biriqi addoonnimadiisa waana macnaha daahirka waa daahirka intaba daahirku waa kaa hore wayuxtamalu ama yaxtamilu labada waxaan ku leehay waa isla mide waxaa kaloo ixtimaali an yakuuna inuu yahay waxaan keenay khiyaarku limacnan aakhar aanu ninka addoonnimadiisaba ahayne iyadunba wax u soo kordhayn oo barkoodsa yidhaahaan malakat nafsaha iyo waxyaalo inay taaba tahay baana suurtagal oo ixtimaalkaa marjuuxina waa ku sugaye laakiin macnihii daahirkaa ka hore weeye waa ixtimaalkii raajixa ah waqad yakuunu waxaaba dhici karta dikru riqi riqi zawji ninka addoonnimadiisan la sheegay inaanay ciliyo madkhal ku lahayn ee tacriifa ninkeedii oo laga waramo un ay tahay ee laakiin ciliyadii inaanay madkhalba ku lahayn baa suurtagala wakadalika taxriimu fi lkhamri taxriimkan khamradu yajuusu waxa bannaan an yakuuna bishiddati lmudriba waana macnaha daahirka iyada dee kollina waatan wax ka ratimayno ee waxyaalahan kale imaka soo baxay ama horeba u soo baxay caqliga doorinaya laga markaa sida deeba kolkol dee umama baahin oo kullu muskirin khamran axaadiidaasaan haysanaaye laakiin markaan qiyaaska ilaashanayno weeyeen aan arrintii qiyaas ku soconayno an yakuuna bishiddati lmudriba waana macnihii daahirka uu inoo horreysiiyey wayaxtamilu waxa suurtagala an yakuuna lismi lkhamri khamrada magaceedu inay taa keenayso magacan khamrada ee arrinkuna kolley waa labadani way islaasimayaanoo markan uu xaaraamta yahay unbaa khamro lagu magacaabaya marka hore ee aanu weli shiddadani yeelan ama waxani intuu khamiiray aanu caqliga doorinayne casiir imika lasoo toojiyey uniyo casiirkan cinabka dee markaa inay lama odhanayo waa khamre casiir cinab baa la yidhaaha marka dambe haddii shidadii ay baaba'do oy sideeda u baaba'do oo khal uu noqdona markaa magacii khamrada u ka hadho iyaduna markaa khalun baa la odhanayaayo kolley haddii xataa magaca ku xidhno dee waa arrin in wujuud iyo cadamkii hore uun ay ku sugan tahay arrintii shidadiin buu ku xidhan yahay magacan khamradu shidada mudribada buu ku xidhan yahay wax islaasimaye laakiin wuxuu leeyahy waxa suurtagala an yakuuna lismi lkhamri fain alisma ismigii waa ismiga khamradu yuujadu waa la helayaa biwujuudi shiddati shiddada wujuudkeedaa la helay wayazuulu waa sawaalayaa wuu suulayaa bisawaaliha laakiin markaa taas ishkaal baa ka iman kara oo de waa xanafiyada ishkaalkoodii markay ku koobaan casiiran cinabun lafdiga khamradu inuu yahay wixii kale waa waxaan kale bal caqliga doorinaya iskaarkeeda mooyaane haddii aanu iskaar gaadhin oo kale xukunkiisii lafdigii meel aan kaba qaadna inaan nusuusta u laabano mooyaane lafdiganun ugama qiyaas qaadan baa jirta kolleyna dee masale macruufaa jirto waxay nabiidka ay dee culimmada horena kaba cabiri jireen waana nooc waxyaalaha ay ka samaysan jireen timirtii iyo wixii adigu aan cinab ahayn oo kale iyada xanafiyadoo kale qowlkood iyo dee culimmadii reer kuufa wuxuu ahaa cinabka casi wixii laga toojiya ee dee shidadana ay ku timaada waa khamro markaa kon haddii ay shidadaa leeyahay intiisa yar kambadiisa iyo wixiisa badani waa isla xukumo waa xaaraam laakiin arrintooda ahayd wixii aan taa ahayn nebiidkii kalaa sida timir la khamiiriyey muddo oo kale biyaheed iyo casiirkeed oo lana og yahay ruuxu dee inuu ku sakhraamayo iyada waxaan noocan ahayn casiirka cinabka iskaarka xaaraamay leyd waa qadarka muskirka oo ujeedadu inuu ruuxu badsado hadduu nabiidkaas wax ka cabo aan caqligiisa doorinahayn muu badsanoo qadarkii muskirkaa ma aha iyada taas dee waa kuwan waanay isticmaaleen culimmadoodii qaar ama wixii kabiirkiisa uu wax sakhraaminayo intiisa yarna waa xaraam xadiisyadii baa inooguba timie laakiin khilaafkii culimo dee meelaha nabiidkiiyo noocaasuu ahaa ay kaba warramayeen ruux miyaa loo xadayaayo ma ku faasiqoobayaayo halwaxay akaamirtii culimada waxaa xalaal u haysay kolanda aanu cinab ahayn waxyaalihii kale yahay qadarkan uu ka cunayaana aanu qadarkii muslika ahayn culimadii reer kufa waqtigaas dee intoodii badnayd waa xaaladoodu sayid qarnigii labaad iyo bal markaa taasaa markaa ay wax ka soo bixi karaan waa wixii aan khamro ahayn qiyaaskeedii baa soo bixi kara fahadaka laa yunqadu bihi laguma burinayo xukmu lxaakimi xaakimka xukunkiisi kii hore wuxuuna yidhi haddii xaakimka xukunkiisa uu qiyaaskaa jeligaa khilaafo waa nin nas khilaafay ama ijmac khilaafo kaleu la noqonayo xukunkaa waa la burinayey laakiin tani waa ijtihaad buu leeyaho haddii ka soo qaad sida shaaficiyadu ay tidhaa aan ka dhigno ciladii waxyaalaha rabowiga cuntanimadii aan kaba dhigno cuntanimadii oo aan ku koobno bal maalan wixii cunto aan kuba koobno oo cid kale ay bal maalan iyaguna ninkii qaadiga ahay ijtihaadkiisu taa ka duwanyo uu makiil kaba dhigo oo waxaan dee tacaamkii ahayn tan uu haleeshiiyo oo uu makiilnimada ku haleeshiiyo dee inay arrinkii ixtimaalkaasaa ku sugane xukumkaa uu xukumay lama burinayo lama odhanayo dee naskaasuu khilaafay ama ciladaa dee aan macno kale inay macno labaad bay ixtimaalayso ujeeddadu haddii wixii inagu aan gaarneen lahayn ciladu waa tan isagoo aanu cillo ka dhigin wax kale ciladii isagoo usoo arkay xukunkiisna uu taa ku dhaco lama burinayo waayo ijtihaad bay ahayd waa kan ayimaduba ijtihaadkoodii ay iskuba khilaafeen oo waa cilo mustanbada hadduu wax kale kaba dhigo bal taas way faslun wadarbu thani min alqiyaas allah subxaana wa tacaala aclam فصل والضرب الثاني من القياس وهو قياس الدلالة قياسkii ayuu wuxuu aynu qaybihiisii kusoo jirnay qaybtii koobaad waxaanu ama inoogu qaybiyey qiyaasu cila iyo qiyaasu dalaala iyo qiyaasu shabah saddexdaas buu yihi waa u kala baxayaa bal taqsimyada guud qiyaasu cilla waxaan soo aragnay waa markan farac la haleeshiinayo asal lagu haleeshinayo xukumkan uu leeyahay waxaan dee keenaya labadooda in laysku xidho ama laysaleesh faracan asalka laguma xambaaro na uu yahay macni ama ciladii dee xukumka loo keenaysay asalka kuba sugan oo jaamicii baa cilada nafteedii ah taas baa qiyaasu cilla qaybihiisna waan soo aragnay qaybtii labaad wuxuu uhi waadarbu noocii athaani labaad ee min alqiyaasi qiyaaska kaba mid ahaa wa huwa qiyaasu dalaalati waana qiyaaska qiyaasu dalaalo lagu magacaabee fa huwa isagu an yuradda in la celiyo weeye alfarcu faracii celinta halkanna lagu xambaaro weeyaan la haleeshiiyo ila alasli asalkii lagu celiyo bimacnan macnana loogu celiyo macnahaasoo hayrilmacnaa macnii aan ahayn aladii macnahaasoo culliqa la xidhay la ratibay alxukmu xukumka calayhi isaga korkii waa macnihii xukumkan uu asalkani leeyahay isaga lagu xidho ujeeddaduu laga ratibay uu ka dhashay ahaa ciladii dee xukumkan keenaysay fi sharci sharciga fiigiisa kaas ma aha ilaa laakiin annahu macnahan maanta faraca markan lagu xambaarayo asalkii macnahan uu kulansadee faracu ee asalkiina kulansadee keenaya xamligani ciladii maaha kii maahana xukumka asalka sharcigu uu kaba ratibay ma aha ee yadullu wuxuu ina tusayaa calaa wujuudi cilatin cilo helitaankeed ama calaa wujuudi cilati sharcin sharciga ciladiisa helitaankeeda leh iyo in ciladii sharcigu ay jirto tilmaamayaan bal qiyaaskii cillo waan soo aragnay kolle arkaanta qiyaaskuna isagoo marka dambe dee wixii ay shuruud leeyihiinna inoo soo celin doona meeshii waa afaro waa asal iyo farac iyo xukumka asalku leeyahe haddana faraciina dee la siinayo waa waxaan qiyaaskaba ugu baahnayn waa inaanu dee waxa weeyaan masalo aynaan xukumkeedii nas iyo ijmaac iyo ku hayn bal xukumkeedii aan hele xukumka asalkeen usoo gudbinayno ama qiyaaska aynu ugu baahnayne xukumka iyo waxaan labadan asalka iyo faraca isku xidhaya ka dhexeeya ee keenaya intay dee kaasay wadaagsadeena xukumkan aan u baahannahay maantana inay wadaagsadaan taasba weeye marka bal qiyaaska cilladu cillada haddaan mee gaar ahaan u qaadana cilladu waxay dhahaan waa wasfi daahira oo mundabida oo kulansanaya macno u munaasiba xukumkan oo bal maalan dee waa wasfi horta uu leeyahay asalkii mithaal dee waa marka dambe iyadaa tacdiyada keenayso faracna waan ka helaynaa waana wasfi muuqda mundabid oo la dabdinayo oo aan dabdin karno talabaadna kulansaday macno u munaasiba waxa weeyaan xukumka ujeeddadu maslaxo ayaa kuba sugan keenaysa xukumkan maanta asalkani leeyay in macnahan iyo wasfigan aan idhaahno kaasaa keenayba uu kaba ratibmay maalan haddaan soo qaado oynu soo marray khamradii waxa weeyaan waatana xukumkeedii waan ogno waa xaaraam iyadna maanta waa asal bay inoo tahay maxay kulansatay oo khamradii dee wasfi daahira oo mudabida oo macno aan nidhaahno u munaasiba xukumkana kulansanayo oo waa iskaarkan iskaarki waa wasfi waana shaygaa muuqda ee aynu wujuudkiisa iyo cadamkiisaba xukumkii aan la socodsiin karno ee mundabidka gees kalena dee iskaarkani waxa weeye caqligii ayuu doorinayaa suulinayaa ibnu aadamku uu kaga socnaa xayawaanka kalaba marka in xukumkan ah dee ama waxa weeyaan xaaraamnimadkii uu ka ratibmo laydhaah kol haddii waxaasi uu keenayo waxaa kaba dhalanayo ama wasfigaas uu waxaan kulansaday xukumka haba keena waa shay daahir oo maslaxa ku sugan oo caqliga ilaalintiisibaa kuba sugan bal haddaba qiyaaskii hadduu yahay asalkan iyo faraca waxaan isku haleeshiinaynaa macnaha cilada ah en leenahy waaba wixii xukumka shaaricuu kaba ratimay oo marka kaa la helay baa xukumkana yimi isaga xukumka soo jiidaya aan leenahay qiyaasu ciluu noqonayaa markaa ciladii baa la sheegayaa wasfiga daahirkae macnaha munaasibkaa kulansaday kaasi qiyaasu cilu ah qiyaasu dalaala isaga ciladaa lama sheegayo waayo haddii kale oo cilada la sheego qiyaasu cilihii buu noqonayaa qiyaasu cilihii waa wax isaga dee nooc kale oo ka duwan qiyaasnimada ha wadaagsadeena qiyaaskan dalaalo marka waxa weeyaanuun meeshii faracan iyo asalkan macnahan ay wadaagsanayaan ee isku xidhaya ee keenayana xukumkii asalku lahaa in faracii la siiyo ayaa ah macne aan ciladii ahayn laakiin ciladii inay jirtuu tilmaamaya ciladii inay jirtuu ina tusayaa tilmaamaya maalan waa wax ciladii ka dhalanayo laasimayoon ka hadhin ee had iyo goor wax iyada la socda ah in markay jirtaba jiro oo iyadii ciladii maahay laakiin waa laasimkeediio haddaan mithaalkii hore un kusoo noqdo bal kaa hore wixii aan khamro ahayn bal haddaan khamrada casiirulcinab baan nidhaahno oo nabiidkii ah marka wasfigii aan ka helo ee daahirkaahee mundabidkaahee keenayena ama kulansanaya macno u munaasiba xukumkan oo iskaarkii aan ka helo waa taa waan haleeshinayno wax kastoo caqliga dooriyaaba khamruu noqonaya xukumkiina waa leeyahay ciladii baana asalkan iyo faracan kaa horeba inoogu sugnayd baa kana inoogu sugan haddaba taa iyada ciladii baynu isugu xidhnay imaka halkan cilada nafteedii ma sheegayno haddii kale qiyaaso ciluu noqonayaaye ciladii wax laasimkeediia ayaynu imaka ayay wadaagsanayaan wadaagsiga ay taa wadaagsadeen markaa waxay tilmaamaysaa wujuudulcila ayayna tusaysaa dee kol haddii wujuudulcila markaas oo ciladii inay wadaagsadeen taasi ay tilmaamaysana xukumkiina way wadaagsanayaan oo haddii masalada hore uun aan idhaahno nabiidkii waa xaaraam waxa ina caddaynaya xaaraamnibadkiisana dee waa raa'ixadan urtan xun ee waxyaalahan dee lagu sakhra ama lagaba uriyo ee uu leeyahay oo iyadaba inoogu sugan khamradii cilada nafteedii maaha taasi laakiin waa laasimkeediio raa'ixadaasi marka ay jirto waa markan iskaarku jira haddii aanu iskaarkaasi jirin raa'ixadani meesha way ka baxaysaa marka raa'ixadani maxay na tusaysaa iyadu ciladii maaha laakiin ciladii inay jirtay tilmaamaysaa waa laasimkeedii in ciladii wujuudkeedii bay tilmaamaysaayo marka khamradiiyo nabiidkii markaan wadaajino raa'ixada maalan laasim lawaasimtii cilada ka mida ayaan ka dhexaysiinoo imaka ka dhexeeya oynu isku haleeshiinay laasimkaasna muxuu tilmaamayaa wujuudulcila oo dee inay ciladii jirto iskaarka ahayd buu tilmaamaya dee kol haddii dee taasi ay jirtana hadhow maxaa ka dhalanaya xukumkii inay wadaagsadaan haddaba kaa cilada naftiisa aanu ahayn waxaan jaamici laakiin uu yahay wax ama ahartii cilada ka ratimaysay ah amase laasimkeedii ah taasna in macnahan faraca iyo me faracan iyo asalkan taasna laysugu xidhay aynu wadaajinay kaas baa waxaa lagu magacaaba qiyaas dalaalo markaa shardi waxay noqonaysaa ciladii inaan la sheegin haddii ciladii la sheego qiyaasu ciluu noqonaya dee qiyaasu cilada kani ma aha waa qasiin buu u yahay oo waa wax kale oo ay dee qiyaasnimada ku kulmayaan laakiin ka duwan noocaas marka la eego ka duwan bal taas buu imaka halkan inoogu sheego intan ibna yidhi oo wuxuu yidhi qiyaasu dalaali isagoo tacriifinaya fa huwa qiyaasu dalaalu an yuradda in la celiyo weeye celinta halkanna waa xambaarkii ilxaaqi ama xamli bay ka cabiraan ilxaaq bay kaba cabiraan celin bay ka cabiraan waa isla wada macnoo macnuu faracii baan ka dhigaynaa mid la siman asalkii oo xukumkii kula siman taas bay celintu tahay ama ilxaaqi ama xamligu an yuradda alfarcu faracii in la celiyo ila alasli san oo kale nabiidkii maalan ila alasli asalkii loo celiyo oo la haleeshiiyo laga dhigo mid asalkii xukumkii kula siman waxaan markaa lagu simayaana waa xukumkii ah bimacnan macnana loogu celiyo macnahaasoo hayrilmacnaa macnihii aan ahayn alladii dee macnihii oo culliqa la tacliiqiye la xidhay alxukmu xukumka ee macnaa xukumkii laga dhigay mid ka dhalanaya mid natiijadiisa ah ee dee kaba ratimaya calayhi isaga korkii calayhina waa macnaha dambuu laba hayrilmacnaadu fi sharci sharciga fiisoo macnihii bal maalan asalkan isaguu ku sugnaa ee keenay xukumkan en lahayn xukumkan baa isago keenayo waxaan xukumkanba u yeeshay waa macnahan macnaha macno aan ahayn oo ama laakiin isagii laasimaya ama ahar ka dhalasha ka dhalatay oo ka ratibantayba ahaa marka laysugu iyaga laysku haleeshiiyo ee xukumkii lagu simo kaas baa qiyaasu dalaala u yahay isagana mihaal inoo keeni dee mihaalna waan sheegay wahaadaa kana calaa adrubin isaga naftiisaa kala muuqada oo kala waadixsan sida kuwii hore aan soo marro waa qaybo minhaa waxaa kaba mida qaybaha ama adrub iyo anwaac buu noqonaya anwaacdii waxaa kaba mida an yustadalla in la daliishado oo bikhasiisatin khaasiyo min khasaa'is alxukmi xukumku khasaaistii uu lahaa ka mida khasiiso waa dee khasaaistana waa jamaceed khasiisatu shayna waa sifo shayga waxa kale ka soocda oo isaga xadidaysa taas baa la yidhaha waa waxaa isaga u gaarkaa u goonida ah ee waxyaalihii kale ka soocaysa taas bay khasiisatu shay waa khaasadiisii isaga u goonida ahayd haddaba waxaa la daliishanayaa khasiiso ama khaaso xukumku khasaaistii uu lahaa kaba mida ayaa maxaa loo daliishan cala alxukmi xukumkii laba xukun baa meesha inagu soo noqday khasaa'is alxukmina oo xukumkaa hore imika wuxuu u jeedaa xukumkii asalku lahaa ina meeshii qiyaaskii waa farac iyo asal iyo xukum iyo ciladan kol iyadii la sheegay kolna laasimkeedii iyo aharteedii iyo waxyaalaha aan sheegayno kadha adigu ku markaa labadooda isku haleeshiin inay wadaagsanayaan ba weeye marka xukumka asalkiina kollay dee shuruud buu yeeshaa xukumkan faraci shuruud buu iska yeeshaa bal markaa wuxuu leeyahay xukumkii asalku lahaa waa asalkan inay waa maqaysu caleyhiibuu markaa noqonayaa wixii dee bal maalan maqaysu caleygaan wax uga qiyaas qaadanayna asalkaasi xukumka ama dee uu leeyahay khaaso uu leeyahay ayaa oo meeshii aan aan ka helay faracan dambe isaga aan ka helay ayaan u daliishanaynaa cala alxukmi xukumka maxaan u daliishanayna xukumka dambena waa xukumkii faraca kuba sugnaa inay xukumkii asalku ku sugnaa mid lamidaan faraci u sugayna haddaba xukumkii asalku ku lahaa khaaso uu isagu lahaa oo lagu yaqaanay ayaan kan kalena leenahay waa laga helayaayo markaa taasaa waxaan u daliishanay faracan markaa xukumkiisii de ayaa faracan xukumkiisii baan u daliishanayna tusaysaa dee kol haddii antaa khaasadaas ayaynu leenahay kana waa laga helayaa saa daraaddeed waa isla xukum taas bay adigu tahay waana ta uu horraysiiyo hadiyo goor dee shayga waxaa khaasadiisa sifadiisa isaga waxyaalaha kale ka soocaysa waa wax laasimaya waa wax aan ka hadhin weeye sanbay kuwa kale uga sarraysiinaya uga horraysiinaya bal mihaalkii waa maxay wadalika kaasna waxa weeyaan milu an yustadalla in loo dariishado oo ruux dee shaaficiyulmadhab ibood markaa matalan uu dariishado calaa manci wujuubi sujuudi tilaawati sujuudu tilaawaha waajibnimo ay waajib tahay mancinteed oo macnaha sujuudu tilaawuhu inaanay waajib ahayn oo waa mancintu waa ujeedadu waa cadambu imaka halkan u wadaa oo waa inaan sujuudu tilaawuhu aanay waajib ahayn in uu daliishado bijawaazi an yafcalahaa shaksigii dee tilaawo ama qur-aan aqriyay aayad sajde aqriyay inuu sameeyo sujuudaas bannaanideed cala araaxilati raaxilo korkeedii ku sameeyo uu daliishado oo meeshii waa maxay bal markaa masaladiibaa ah ama ciddii dee mutanaadirayntayd ay ku doodaysay waa sujuudu tilaawuhu maxaa xukumkiisu yahay markaa dee mid baaba yidhi waa waajib kii kalena wuxuu leeyahay waaba sunne kii sunno lahaabaa markaas isagoo qiyaas adeegsanaya ayaa muxuu leeyahay waa sujuud dee ay bannaan tahay raaxilo korkeed in lagula yimaado iyadoo wax cudurdaari aanay jirin raaxilo korkeed lagu sameeyo dee kal haddii raaxilo korkeed lagu samaynayo taasi ay bannaan tahayna maxaa ay tilmaamaysaa taasi ay daliil u tahay ama ay keenaysaa inay sunno tahay imika halkan waxa weeyaan meeshii waxa weeye oo imika halkan ciladii wujuubkan keentay ma wujuub la-aanta keentay tan maaha oo ciladii maaha oo dee imika wujuub la-aanta waxaabay tahay oonay waajib u noqon ilaahay subxaana watacaala dee wax khidaab oo halkan uu inagula khidaabo wujuubkeedii dee inoo sugayaa ma jirto ma soo aroorinoo taas baa ciladii noqon lahayd laakiin maxay tani tahay uun waxay daliil u tahay khaasamee khasaaistii xukumkaa la daliishaday maalan xukumkii oo imika halkan de wuxuu dariishanayaa waxa bannaan in raaxilo korkeed lagu sameeyo salaada waajibka ana ama waxyaalaha waajibka ana markaan cudurdaar jirin raaxilo korkeed laguma samayn jirin e sunnaha ayay khasaaistiisa ka mid ahayd sunnaha ayay khasaaistiisa ka mid ahayd oo waa tan jidaysan rasuulka ilaahayna raaxiladiisa korkeeda ku tukan jiray salaada sunnaha marka in sunnihii ayaa waxaa khasaaistiisa ka mid ahayd raaxilo korkeed in lagu sameeyo marka waxaan aragnay inoo meesha taalla sujuudu tilaaweyn haddaad adoo wax fuushan aad qur-aanka aqrida ay sujuudad soo marto waad iskaga sujuudi kartaa taasi markaa maxay keenaysaa in dee ay sunno tahay oonay waajib ahayn marka wixii bal maalan haddii uu imaka halkan daliilku ahaan la ee nas ma jiro wax caddaynaya ma jirto kolley cillo xukunka keentay taasi ahaan layd oo la daliishaday tii lama daliishan eh waxyaalaha in lagu yaqaanay nawaafisha oo ah in rawaaxisha korkeeda lagu tukan karo oo marka had iyo goor naafilada dee khasaa'isteeda ka mid ahayd ayaa xukumkii ahaa waajib la-aan inaani waajib ahayn ayaa loo daliishaday oo kale bal taasi iyadu waa midoo miaal buu imakatay fa ina jawaazahu buuri naa ficilkan sujuudu tilaawo la sameeyo banaanida ay bannaan tahay cala raaxilati raaxilo korkeed lagu sameeya ay bannaan tahay min axkaami nawaafili ama mede waxa weeyaan waa dee ficilka naftiis raaxilo korkeed iyadoo cudurdaar jirin lagu sameeya faraa'ida laguma samayn jirin nawaafisha xukunkeedii bay ahayd marka in axkaamtii nawaafishay khasaa'isteedii ka mid ahayd tanna waa taa loo dariishadayo bal waa nooc oo wuxuu leeyahay kaasi wuxuu u horraysiiyey had iyo goor waxaa dee shay khaasiyadiisa khasiisadiisii waa wax aan inta badan kaba hadhin oo laasimkiisa ah oo wixii kale waa ka horeeya bal mihaalkii horeen soo sheegay aniguna waaba kasii waadixsanya oo mihaalka in badan ay kuwa mihaaliyaan wayalihii waxaa ka soo raacayo kusoo xiga maa yustadallu wax loo dariishanayo binadiir alxukmi xukum nadiirkii cala alxukmi xukumka loo dariishanayo oo waa maxay tanna waa qayb kale oo dee halkan qayb maalan mala geesii shabahii baabu ku dhawaano sidaa daraaddeed baabu qiyaasu shabaha halkan sooba geliya sheekhu oo bal maalan qiyaasu shabaha qaybahan qiyaasu dalaala uu raaciyaabeen macnaa waxa weeyaan laba xukunba ama laba waxbaa yaala mid waa maqayso caleyhigii waa asalkii midna waa faracii faracii ayaa dee xukunkiisan maanta aynaan doonayneyn u baahanay inaan faracan xukun siino ayaa waxaan u daliishanaynaa dee wax kale oo isaga la mid ah oo ay dee isaga nadiirkii ah ayaa isaguba xukumkan leh marka kol haddii kaasi xukumkan leeyahay nadiirkiisa aha isagana xukumkan waa leeyahay oo waxaan ku haleeshiinay xukumkan wax u nadiira oo bal maalan ama dee faracan nadiirkiisii ah ayaa xukumkan naftiisa lahaa kol haddii xukumkan uu kaa nadiirkiisii leeyahay dee isaguna waa yeelanayaayo waa imaka macnuu binadiir lxukmi cala lxukmi waa calaa hubuutihi linadiir alaakhar wey xukum ama waxaan faracan wax u nadiiraa xukumkan lahaa marka taas baa waxaan u daliishanaynaa inuu faracan dee isaga nadiirkiisiina xukumkii uu sugnaanayo mihaalkiina waa kan inoo sheego ka qowlina qowlkeeniiba weeyaan odhanaynay fii wujuubi zakaati zakada waajibnimadkeeda fii maali sabiyi ilmaha yar maalkiisa uu ku waajibayo wixii aan zarci ahayn inahu yajibu waxa waajibaya alcushru cushri baa waajibaya fii zarcihi zarciisa fawajabat markaa way waajibtay azakaatu zako fii maalihi xoolihiisii bay kaba waajibaysaa kalbaaliqi sida ka baaliqa oo kale masale kalena way noo soo wadaayo maxay tahay maalan waxyaalaha ay culimmadu iskuba khilaafsan yihiin waxaa kaba mid ah ilmaha yar xoolihiisa zaka ma ka waajibaysaa kolley kawaaladna waa la miduun ilmihii yaraa xoolihiisa zaka ma ka waajibaysaa bal xoolihina waan kala qaadaynaayoo wixii aan sarci ahayn waa muwaashidii hadduu dee waxa weeyaan curur tijaaro uu lahaa wixii aan sarci soo baxay ahayn oo waxyaalaha dee rubcul cushriga iyo waxyaalo kale lagaba bixiyo ayay bal maalan khilaafku yahay culimmada qaar baa le meye isagii mukalafba maaha oo kol haddaanu mukalaf ahayn dee zakow xoolihiisan kama waajibayso kuwana way ka waajibaysaa bay yidhaaheen فالآثاar iyo أxاadiiث ay تجر في maal اليتامى ee waxa weeyaan dee laa taak xataa laa taakulahum zakaat iyo waxyaalaha markaan iska dhigno daliishada daliishada iyo taas aan qiyaas doonayna inaan daliishano ayaa maxaa hadalkana yimi waxaa jirta waxay culimmadu malaa isku raacsan yihiin halkan oo ah haddii qoladan ama dee aan leenahay iyagu diidan in maalka sabiga saka ay ka waajibto shay ay qabaan baa jira waxa weeyaan waa hadduu zarac imaamka isagu leeyahay zaraci uu baxo waqti dee ay soo go-on nisaabkii uu ka soo go-o oo bal cushri ama nisfulcushri haba noqoto waxba dhimada cushrigu waa dee waxa badan nisfulcushriguna waa la mid marka dee mu'ne iyo kulfa iyo waxaa lagu waraabiye taasoo kale waxay leeyihiin cushurkii waa laga bixinayaa oo sarciisii soo go-ay ee cushurkii zakeyna isla waa zake waa laga bixinayaa bay leeyihiin xolihiisii iyo wixiisii kale ee zaka ay ka bixlaydeen zarac ahayna waa kuwan khilaafka kaba keenay dee qoloyna way simaan oo waxay leeyihiin ilmahan yar xoolihiisa saka way ka waajibaysaa taas bay leeyihin haddaba kuwii lahaa iyagu saka ka waajibaya ayaa qiyaaskan qiyaasu dalaalo ayaaba istidlaalkoodu yahay bal aathaarta kale iyo wixii soo aroray markaynu muskiladeyna halkan qiyaasaan eegno oo waxay leeyihiin waxaa dee aan isku waafaqsannahay hadduu zarac u baxo in cushri ka waajibayo haddee kana isagu baaba lahaa maalkiisii bay ahayd ee waxa weeyaan cushriguna waa qeyb sakadii kaa mid a haddii aan dee taa raacnaba imakasan noo taalana cushrigan rubcul cushrigii buu nadiirkiisa yahay oo kol haddii cushrigii uu maalkiisii ku sugnaaday zaraci ku sugnaaday dee wixii kale een dee zarac ahaynba waa isla mid oo ninka baaliqa haddaan eegno zaraciisa markuu zaka ay ka waajibayso ayaa waxa weeyaan maalkiisa kalena ka waajibayso haddii maalkiisa kale saka ay ka waajibtay saraciisna way ka waajibaysay lama kala farqinayn halkaas wayo ka baaliqa dee isagana la mid weeyo kol haddii imaka cushrigii uu zaraciisii ka waajibayo waana tii u lahaa nadiirkii xukumkaas ee wax aynu ku kala farqinaa ma jiro maalkiisa kalena zakadu way ka waajibaysaa marka maxaa noqotay shaygan imaka cushrigii waa zaracii ayaa nadiirkii imaka maalka kala ahaa xukun buu lahaayo waa wujuubu zakaat ama dee inuu cushurkii ka waajibayay ayaa xukunkiisu ahaa marka kan kale nadiirkiisa ah ee dee markaan aragno baaliqaba ay wada socdaan inay kala hadhaha karin ayaa isagana ee nadiirkiisa ayaan xukumkii mid lamid oo ah rubculcushrigii inuu kaba waajiba mithaal ahaan ayaan u sugaynaa waxaan ku sugnayna waxaan leenahay waa taalkanba uu ka waajibay ilmo yarna wuu ahaa sidii baaliq oo kalea loola dhaqmay dee kana kaasunbuu u nadiir yahayo sakadii way ka waajibaysaa taasi waa mithaalkiisa hore inahu yajib alcushru fii sarci marka kol haddii dee taasi jirto waa nadiirkii xukumka dee kan kalena xukumkii waa ka imanaya fawjabat zakaatu fii maalika albaaliqa waka qowlinaa qowlkeenii weeye aan odhanaynay fii dihaari dimiyi ka dimiga ah dihaarkiisa inahu yasixu dalaaquhu dalaaqiisu waa ansaxaya fa yasixu markaa way ansaxaysaayo dihaaru dihaarkiisuna waa ansaxaya oo tana waa arrin kale dalaaqii hadduu ninkii dimiga haweenadiisii uu furo dee dalaaqiisu waa dhacay ee dad baa hadal ka keenay dihaarkiisa oo dihaarkan isaga kafaara ka imanaysee taasi waa xallu caqdi zawjiyi buaa kafaara ka imanaysee wax kafaara miyay laazimaysa waaba dimi eh oo dihaarkiisu inuu ansaxay hadal ka keeneen qoloyna waxay leeyihin may ee dihaarkiisuna waa ansaxaya haddaba kuwii dihaarkiisu waa ansaxaya laha maxaaba ay daliishanayaan oy leeyihiin meeshii dee dalaaqan iyo dihaarkani labadooduba waa hadal sawjiyo ayuunbaanay arrintooda ku xidhan tahay bal maalan markaa ruuxa dalaaqiisu ansaxo dee baaliqii caaqilka ahaa ah ee dalaaqiisu ansaxayo dee inay arrinkii kana waa ka nadiirkiie dee dihaarkiisna waa ansaxayaayo markaa dihaarkii ayaa waxaa la mid ah oo nadiirkiisa ah dalaaqii mid kasta waa kan oo zawjiye iyo wax ku tacalluqsanunbuu ku imanaya markaa kol haddii dee kaasba uu dimigii ka ansaxay dimigii kaba ansaxay kanna waa ka ansaxaya dee dadka kalena waxaan markaan eegno ruuxa dalaaqiisu uu sugnaanayo u ansaxayu fulayo ayuunbaa dihaarkiisu dadka kaleba fuli jiray oo ruuxii dee baaliqa ahaa ee caaqilka ahaa hadduu haweenaydiisii furo way furmaysay haddii uu haweenaydiisii ka dihaartamana dihaarkii waa fulayay laakiin hadduu sabi yahayba ama waalo yahay dalaaqiisu ma ansaxahayn dihaarkiisuna ma ansaxaynoo waa kuwa isu nadiirka halkaasba halkanna waa saasoo kale leeyihinoo kol haddii dalaaqiisu ansaxayo sida dadkaa kaleba dalaaqoodu markuu ansaxay dihaarkoodu ansaxayo kanna kii unbuu nadiirkiisii yahay ee dihaarkiisu isagana kii dembigaa u ansaxaya marka maxaa loo daliishaday imaka halkan xukunkan wax nadiiru ahaa ayaa xukunka sugnaanshihiisii nadiirkan kale uu u sugnaanaya kan kale nadiirkiisa u sugnaanaya ayaa loo daliishadayoo dalaaqii xukunkiisu waa sugnaa dembiga markay noqoto waa dhacayay markaa kaa dihaarkiisuna dee xukunkii kol hadduu kaaba u sugan yahay kana xukunka naftiisii inuu ka ansaxo ayaan uba sugaynaa marka wuxuu i faistadallu waxaa loo daliishanayaa bilcushri cushrigan ay biwujuubi lcushri cushriga zarciga ka imanaya calaa rubci lcushri calaa wujuubi rubci lcushri rubcucushriguna inuu waajibayo kol haddii taaba aan la odhan waa ilmo yare wixiisi waxba kama waajibayaan aan la odhanay zarciisi aad tidhaaheen waa ka waajibayaan dee kana waa la mid uun waa nadiirkii kana ha ka waajibo weye haddii dee aad markaa kan aad diidaysaan idaan sugayna kaasna ha sugina meeshii taalayne waa mid kasta waa xoolaha ilmaha yar weeye wixiina waa zake wada waajibaysa wabialaaqi dalaaqiina waxaa loo daliishaday waa dalaaqa sixadiisii ama wuquuciisii uu ka ansaxayo kaba dhacayo kii dimiga ahaa oo dee taasna iyadna ay isla meel dhigeen ayuu cala dihaari ay calaa hubuuti dihaar ama calaa sixati dihaar dihaarna inuu ka ansaxayo kii dimigaa loo daliishaday inay xaggan kaleba ka dalaaqiisu ansaxa ayaa dihaarkiisu ansaxayay kaa dalaaqiisu ansaxina dihaarkiisu sida sabigiiyo majnuunkii ma ansaxayn dee kanna waa kaasoo dalaaqiisu kol hadduu ansaxayo dee waa taas suuradii kaleba aan hayne dihaarkiisuna waa ansaxaya liannahumaa nadiraani labadani wax bay i wadaagsanayaan baa jirta oo xagga ciday kaba soo fulaysa ama ciday u fulaysiiya waxyaalahaas nadiiraani fayadullu axadumaa midkood wuxuu ina tusayaa ama uu cala alaakhari kii kale ayuu daliilu noqonaya wahada darbu nowcan min alqiyaasi qiyaaska kaba mid ah ee qiyaaskan dalaalay yajri wuxuu ku dareerayaa ama xasilaya ama uu noqonayaa majra alkhafiyi kii qarsoonaa meeshiisii iyo mowqicii min qiyaas alcilati qiyaasu cilla kaba mid ah fi lixtimaali xagga ixtimaalka oo qiyaasulcillaha waxaynu soo marray mid jariya oo il haddii xukumka xaakimka uu khilaafo waa la burinayaaba oo waa kaa wax kalaanu ixtimaalayn iyo mid khafiyoo dee cillo meeshii inay xukumkan cilladiisii ay tahay waaba waxaan daahirkaa laakiin ixtimaallo waa jira inaanu kani cilladaba ahayn haddaba wuxuu leeyahay kaa khafigaa ee ixtimaalku ku sugnaa ayaa kan qiyaasu dalaaluhuna uu la mowqic ama dee la maqaam yahay taas weeyaan oo meeshiisii oo kale uu dejisan yahay ilaa an yatafiqa ilaa ay xasilayso fiihi waa fi lmacna aljaamici bayna alfarci waalasl weeye macnahan asalka iyo faraca isu geynaya ilaa ay dhacaysa in la helo ay xasisho maa yujmacu wax lagu ijmaaco calaa dalaalatihi dalaaladiisa uu celiyo ina tusayo lagu ijmaaco ilaa